Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Maxamed Xuseen Ceynte isla markaana lagu soo dhaweeyay Guddoonka cusub ee Xiriirka Kubadda Cagta Hirshabelle oo maalintii shalay uu magacaabay Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan Bahda Ciyaaraha Magaalada Beledweyne, dhalinyaro iyo kooxo ka dhisan afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah xubnaha kasoo qayb galay munaasabadan ayaa soo dhaweeyay magacaabista Guddoonka cusub ee Xiriirka Kubadda Cagta Hirshabelle, iyagoo u mahad celiyay Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Maxamed Xuseen Ceynte.
bismillaahi raxmaani raxiim awalan asalaamu calaykum dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha xafladan lagu taageeraya xiriirka cusub ee kubadda cagta ee hirshabelle magacii waa ismaaciil cali xasan waxaan ahay macalinka daarusalaam marka koowaad u mahad celinaya ilaahay subxaana watacaala nagu kulmiyey maanta in halkaan isku baranno ama isku xog wareysano ama ka hadalno baahiyada jiro gobolka wasiirka maxamed cinte marka koowaad aan u mahad celinayaa magacaabista uu sameeyey xiriirkii degmada beledweyne noogu magacaabnaayo heer state uu geeyo ugu mahad celinaynaa marka xigto innaga inaa maalin kasta nin lasoo magacaabay aan soo dhaweyno ama aan ka hadalno meelihii uu maaratay xafladaha loogu qabanayo wax faa'iidaa ma keenayso waxaan rabnaa xiriirka cusub waxqabad muuqda inay la yimaadaan taasoo ah dhallinyarada gobolka ku nool way fara badan yihiin haddana baahidooda qof maanta ka shaqaynayo maxaa u baahantiin dhahaya ama wareysanaya ma hayno marka waxaan rajaynaynaa insha allahu in abdicaziiz tiimka uu hogaaminayo ay sanadkan ay kasoo dhalaalaan baahiyada aan u qabno gobolka hiiraan taasoo marka aan u leeyahay annaga tiimkii dadka ciyaaraya ma nihin dadkii hore gobolkan usoo ciyaari jiraan ka mid nahay dadka maanta fursadda haystoo ciyaaraya waa dadka halkaa iyo oo aan dareemayna in dad badanoo maanta stateku qalma ay ku jiraan laakiin sanadkan waxaa nasiib u yeelanay in degmada beledweyne la imaanayo laga xulaayo ciyaartooydii waa fursad kale oo aan aada u bogaadinayo inay dhallinyaradan ay ka faa'iidaystaan waxaana rajaynaynaa insha allahu hadduu ilaahay raalli ka dhigo sanadka dambe in degmooyinka lagu qabto beledweyne sababtan taas uu leeyahayna waxaad dareemaysaa horumarka ka jira degmadan iyo dhallinyarada siday iskugu duwan yihiin siday waxqabad u muujinayaan siday banoonigooda u ciyaaraan iyo maanta sida ay ugu go-an tahay in gobolka horumar ay ugu shaqeeyaan marka koowaad iyo mar saddexaad aadaa u mahadsantihiin waa idiin mahad celinayaa ka shaqsi ahaan waxaan aada u soo dhaweynayaa tiimka cusub oo lasoo magacaabay oo ogeedeen degmada beledweyne baahida ay ka qabteen sanadkii hore bismillahi raxmaan raxiim annagoo ah dhallinyarta ee isboortiga ee magaalada beledweyne maanta waxaa qabsanay kulan ee lagu taageerayo xiriirka ee kubadda cagta ee cusub ee hirshabelle iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee maamul goboleed hirshabelle maanta aan qabanay inaan soo dhaweyno waan ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa ayagana waxaan rajeynayaa inay ayagana wax badan inoo qaban doonaan sida aan usoo dhaweynay si ay ka fiican inay wax noogu qaban doonaan waana soo dhaweynaynaa annaga haddii aan nahay dhalinyarta ee magaalada beledweyne iyo tiimamka ka dhisanba waxaana ka rajeynaynaa ayagana inay wax noo qaban doonaan oo ah sida garoomadii oo kale inay noo dhisaan iyo waxyaabo badan u baahannahay inay noo sameeyaan waa tartamo inay tartamo inay noo qabtaan haddana tartamo aan qaban haddoo noola qabtan oo laguma dhaweyn marka waxaan ka rajeynaynaa hadduu ila yiraahda inay boorka iska jafaan oo tartamo iyo noo qabtaan iyo waxyaa wax walba u baahannahay inay noo qaban doono hadduu ila yiraahdo waana soo dhaweynaynaa waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha maamul goboleedka hirshabelle iyo maamulka cusub ee xiriirka kubadda cagta magaalada beledweyne guud ahaan hirshabelle waa soo dhaweynaynaa xafladan waxaan u qabanay soo dhaweyntaas diiran haddii ilaa yidhaahdo waxaan jecelnahay inaad noo samaysaan baahiyaha aan qabno xiriirka cusubna waxaan ka filaynaa haddii ilaahay idmo inay noo qaban doonaan waxyaabaha aan u baahannahay kulley xiriirka cusub oo hadda la magacaabayna waa xiriir hore aan usoo aragnay muddo badanna xilliyo adag kusoo shaqeeyey waana mahadsan yihiin ayadoon markaas waxba la haynin aan qalab la haysanna ay noo soo shaqeeyeen waa xiriir hore aan usoo aragnay waana kuwa aan maanta jecelnahay inay noona sii daadihiyaan ay sii wadaan marka waxaan ka codsanaynaa gobolka ka maamul hirshabelle ahaan iyo ka dowlad federaal ahaan inay noo qabtaan waxyaabaha aan u baahannahay maadaama aan nahay ama dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne horta xagga sportiska waa ka ceelanahay sida maamuladoo kale wax noo sameeyey ma laha sida hirshabelle maxaan dhahdaa puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed waa aragtaan maanta garoonada ku yaalo annagoo markaas magaaladii u weyneed oo qadiimiga aheedna aan noqono meelaan garoon lahayn waxban lahayn runtii waxaana ku nool dhallinyarada aada sportska u qiimayso oo xiliya adag soo dheesho ilaa haddana banooni lugta ku hayso waxaan jecel lahay hadduu ilaah yidhaahdo inaad noo qabataan aan idinka filaynaa xiriirka cusub soo dhowaada wasiir adna soo dhowaaw xubnihii hore tagayna yaa ayagana waa mahadsan yihiin